نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول المدى والعلا في الحقب نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaalka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah waa qisada wiil da'yar oo qur'aanka kariimka xifdiyey isagoo aan tegin wax dugsi qur-aan ah balse sidee ku dhacday warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan silsiladihii wabilwaalideyni ixsaana iyo sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada carruuray mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta وسواه لم نجد أولهم من مذهبي وسواه لم نجد أولهم من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أضلتنا به راية النصر الأبي
waa hagaag mar kale carruuree waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaan ku bilaabaynaa xalqada lixaad ee silsilada bilwaalideyn ixsaana waxaana halkan ka soo jeedinaya fadiilatu sheekh alwaalid cabdulilaah abukhaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين aad bay culimadu uga hadleen kelmadan xataa kelmada ugu yar ee lagu diidaya inaad ku tidhaahdo ayaa aad aada uga hadleen kii luuqiga ahaa weynaay luuqada aad u yaqaan rag looga dambeeya alasmaci la odhan jiray wuxuu leeyahay al uf kelmada uf macnaheedu waa maxay wuxuu leeyahay waa wasakda dhagaha gasha waxaan dhulkaga aan nahano atufna waxaa la yidhaha wasakda cidiyaha gasha waa wax yar markaa sidii loo isticmaalayay uftaa loo isticmaalayay yaa marka dambe wax kastoo la dhibsado uf baa la odhanaya waa la odhanaya buu leeyahay wa qaala alraaqib alasfahaaniy sheekhaasna wuxuu leeyahay kelmadda uf la yidhaahdo kullu shay oo maaragtay aad ka yaqaqsooto ama aad dhibsato ayaa hadda loo isticmaalaa yaa loo isticmaalaa wax kastoo aad xaqir- xaqiraysa baa lagu yidhahdaa sidii nabiyullahi ibraahiimba calayhi salaam uu markuu qoomkiisi arkay siday u dullaysan yihiin iyo asnaamta ay caabudayaan asnaamta waxba aan taraynin waatuu ku lahaa ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah uf idinkiiya waxaad maaragtay caabudaysaanba ilaah ka sokeeya yani waa wax xaqiira waxay sameynaya marka wax xaqiir oo dhan baa uf layska yidhaahdaa marka taa kelmadda xataa labada waalidin kaa maraan lama rabo imaamka la yihahda thaclabna wuxuu leeyahay isagoo nin caraabiya ka warinaya ilan luqada carabta asligeeda marka luqada laga hadlayo waxaa asligeedu waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal slam ayaa laga qaataa iyo kalaam carab aljaahiliyiin waxay ku hadli jireen intaan luqooyinka kala dhex gelin ay carabta ay luqa badhax tiran ahayd marka caraabigan wuxuu ka warinayaa qofka reer baadiya wuxuu leeyahay kelimada ufli hada macnaheed waxa weye addajaru dajar waxa weye qofka inaad dhibsato ood xoogaa niyadda ka nacdid ood ku- waxaad da- ka daashay oo kale imaam alqutaybina wuxuu leeyahay asliga kelimada asligeedu waxa weeyaan haddii wax ku dhaco qofka bus ku duulo waxaynu samaynaaba ku leeyahay soomaali waa dhaqan naqaano inaga carabka ka midaysannahay Uf, uf, waa iska hofna afka uftaasna marka kelimadu halkaas ka timi uu leeyahay haddana waxaa loo adeegsadaa buu ku leeyahay wax kastoo maaragtay la naco oo la rabo inaan ku gaarin oo ama wasakha ama laga qasoodo ayaa loo adeegsadaa buu leeyahay ragga mucaasiriinta ka hadlay arrintaana waxaa ka mid ah alimaam shawkani maxamed cali shawkani imaamkii yamaniga ahaa taqaaneen ee kutub badan oo iska lahaa ee tafsiirkii ahaa faxdulqadiir iyo sayl ljaraar iyo irshaad lfuxuul iyo ninkii iska lahaa kutubta badan wuxuu leeyahay walxaasilu marka lasoo duuduuba kelimaduna soo khulaasayna waxay tahay macnaheed waxa weeye waa ismu ficlin yunabiu bidajari walist- walistithqaal kelimada marka lasoo duuduuba waa ismu ficlin oo tusaya inaad qofka dhibsatay iyo inaad culays ka dareentay ama sawt cod aad dhibsatay ayaa lagu yidhahdaa marka uf taas ayuu saas leeyahay walaa tanharhumaa iyadana macnaheeda culimada markay macnayn waxay leeyihiin annaharu waxa weeye azajru walqildatu qofka inaad wax ka reebtid dah jooja aad tidhahda waxaas ama hadalka aad ku- ku adkaysid yuqaalu naharahu wantaharahu ida istaqbalahu bikalaamin yusjiruhu qofka marka hebel hebel wuu naharahu waxaa leeyahay wuu canaantay wuu canaantay markuu hadal adag ku yidhahdo waxaa jooj uu ku yidhahdo weeyaan marka laba rabo labada waalid waxaa daaya in xataa ku tidhaahdo oo tidhahdo waxaa imaamka zujaaj la yidhahdo azajaaj la yidhaahdo isna tafsiirkiisa wuxuu leeyahay macnaheedu waxaa weeye kelmadan laa tukalimhumaa dajran saa'ixan fii wujuuhihima labadan qof adiga oo dhibsanaya oo qaylinaya ho- hortooda hadal xun ha ku odhan ha ku qaylin wejigooda ha ku qaylin buu leeyahay marka ufta la di- naharka la diidayana waa kaas ha ku qaylin oo waxba ha odhan waxaa dhaafa ama ha odhan sida ilmihii yara loo amarka loo siin jiray labada waalid amar ha siin buu leeyahay waqul lahumaa badela daalika taa bedelkeeda waxaa maaragtay waqul lahumaa lagu yidhi qowlan kariiman bal iskaba dhaaf inaad hadal xun iyo wax tidhahdine waxaa lagu amray inaad qowl hadal dabacsan fiican aada u wanaagsan qalbigooda qaboojinaya inaad kula hadasho waxay kale fasinayaan culimadu waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma curwa wuxuu leeyahay mar kale curwa ibnu zubayr radia allahu canhuma wuxuu leeyahay waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma huwa an taliina lahumaa xataa laa tamnaca min shayin axabbaah waxaa weeye inay u dabacsanaato ilaa aadan u diidin shay kastoo jeclaadaan wax kasta yidhahdo waa rabnaa noo keen wax kasta noo qabo hurdo hadday kuu diidaan hadday kuu diidaan inaad guriga banaanka ka baxdid hadday ma wax walba ay jecel yihiin ay kaa dalbadaan ha u diidin buu leeyahay macnaheed hadal adoo weliba aada u tusay inaad raalli ka tahay arrintaas oo aadan dhibsanaynin imaam qataada isagoo isaguna arrintaa wuxuu leeyahay waqfid lahumaa janaaxa dulli min arraxma waqul rabbi raxmahumaa kamaa rabayaani sagiira wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya waa taabici isagoo isagoo saxaabadii ka warinaya sidaasaa nala baray sidaasaa nala amray marka waxaad qa- tacliimta ilaahay qaata iyo edabta uu idin baray qaata buu ku leeyahay saasuu leeyahay wuxuu leeyahay nebiga ayaa maalin maalmaha ka mid a soo baxay nagu soo baxay isagoo gacmaha koru taagaya codkana koru qaadaya oo odhanaya man atraka waalidayhi aw axadahuma uma dakhala annaara bacda dalik abcadahu allahu wa asxaqah qofkii ay agtiisa ku weynaadaan labadii qof da ku gaadho agtiisa ama labaduba ay- iyagoo da maarata soo gaadho labadiisa waalid markaa kadibna naar gala ilaahay naarta ha ku fogeeyo ilaahay ha fogeeyo raxmadiisa ha ka dheerayo wa asxaqahu ilaahay ha baabi'iyo marka wuxuu leeyahay saxaabadu waxay nagu odhan jireen qofkii waalidkii u samafala waxa weeye waa taqi bay odhan jireen khayr badanna wuu ku sugan yahay وعن عطاء بن رباح اسنا وتابعة تقانان حوي طالب كي ما أرضي ابن عباس ويحليه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا ترفع يديك عليهما إذا كلمتهما مركا لها لسه فرحك تاك تاك حتى مركا لها لسه فرحك تاك تاك وفرحك فيق فيق لبدا والد بكليه culimada dhan ka intaasay baxartay aada bay arrinta ugu hadla ugu rafteen ibnu xajar haytamina aan dhegaysanna wuxuu leeyahay amara allahu ilaahay wuxuu amray markii qowl kariim la yidhi waqul lahuma qowl kariim la yidhi kadib waxaa la amray qofkii waalidka loo ahaa an yakhfida lahuma janaaxa dul min alqowli inuu maaragtay janaaxa dul inuu isu garabka u raariciyo oo hadalka uu isagoo is- ismiskiiminaya uu la hadlo oo uusan la hadlin ilaa maca istikaana isagoo isdullaynaya mooyaane oo labada waalid tusaya inuu maaragtay iyaga ma aada u ixtiraamaya mooyaane waynuusan la hadlin buu leeyahay marka taas weeye ta laga hadlayo laleeyahay wakfid lahuma janaaxa dulli min arraxma isu dullee adigoo naxariisanaya naxariis tusaya marka sidaa darteed wuxuu leeyahay arrimahaas maarata iyaga ah wuxuu leeyahay waxaa ilaa arrintaa ku wad oo hadalkaa fiican ku dhici ilaa aad qalbigooda qaboojisid oo laabtooda aad dejisid oo ay raalli kaa noqdaan oo duca aad ka kasbatid lanna maxaa saa u yeelaysaa maxaa saa lagu amray maxaa arrintaasoo dhan culayskaa lagu saaray inaad labada waalid saa ugu adeegtid waxay ahaayeen markaad yarayd kuwa dusha ku- ee u qaatay oo dusha saartay culayskaaga adiga bay ahaayeen iyo sh- shaqo weyn iyo iyo hawl badan laba kaasoo mare bay ahaayeen tarbiyadaadi kusoo daalay iyagoo weliba sida ugu fiican kugu ixsaanfalaya iyagoo weliba ka rajo qaba oo raja in xayaat inaad noolaato oo u hanqaltaagaya oo jecel liibaantaada inaad liibaanto adiguna maanta haddaad shay u qabato oo culaysana oo aad dhibtooda u- u qaada- u- u- dhibtooda u dulqaadato waxaad rajaynaysaa inay dhintaan may dhaafaan baad qalbiga hoose ka leedahay qalbiga waxaad ka leedahay labadan waalid agteeda maarta waan ku daalay ma ilaahuma cimrigooda daadayba gaadheen ilaahuma aad oofsatid baad yaad odhanaysaa saasaad odhanaysaa adiguna waxaan ah, arki jiray eh, islaamaha reer baadiya waa saas weeye hooyadu waxay jeceshahay ilmaheeda isagoo weynaaday oo maasha allah oo nin raga noqday inay aragto islaamaha reer baadiyaha markay ilmaha u heesayaan koolkoolinayaan ba waxaan maqli jiray iyagoo yidhaahda hooyadii dhashay iyo islaamo kaliya waxaan ka maqli jiray iyagoo ilmo naga yararo walaalaheen iyagoo u u heesaya ama u geeraaraya dheh markaas waxay leedahay adoo laba go iyo shaadh leh adoo geel badan hor jooga adoo geydheeyey timaha gaboobayo gaari maayo gugaygaan igu simeyn waxay waxay rabtaa inay aragto wiilkan isagoo maaragtay rag nin ragaa noqday oo labiska raggu labisan jiray labistay laba go iyo shaadh idinku hadda ma laga dhalinyaradu inayan garan waxaa weeye waagii hore reer baadiyuhu laba go iyo shaati baa la qaadan jiray dharku kaasuuha marka waxaa leedahay adigoo nin noqday oo labadii ilmaha yarna qayd yar baa dabada loogu xidhi jiray isagoo intuu yar yahay marka isagoo weynaaday bay rajaynaysaa waxay leedahay adoo laba go iyo shaar leh adoo geel badan hor jooga adigoo geel iyo xoola ilaahay ku siiyey oo maarata dhaqanaya adoo geydheeyey timaha timaha la geydheeyana waxaa weeye marka ninkuu guur doono uu rabo inuu guursado reer baadiyaha waagi hore hadda wal- waxaas waa la dhaafaan u malinaya timaha ayuu dariiqo mucayan u fidhanayaa bahal oo la yahado malaas ama darro ayuu madax marsanayaa oo tusaysa inuu ninkan guurdoon yahay ayuu samayn jiray marka waxay leedahay "Ad- halka adoo gaadhay anigu ma gaadhay waan gaboobayaa oo gugaygaan ugu samayn bay leedahay marka waa siduu culimadu sheegayaan hooyadu marka ay ku korinayso ku barbaaranayso marki wax kasta waxay rajaynaysaa oo jeceshahay adoo nin raga noqday adoo weynaaday ama adoo haddaad gabar tahay qof weyn noqday inay ku aragto oo maaragtay cimirkaas gaadhay adiguna maanta waxaa laga yaabaa markaad dhimirkaas soo gaadho inaad jeclaato inaad maaragtay aa, ilaahay ba nolosha mu dhaafiy aad tirahdo هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان في دروب الماضية في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أو نرم مذهبي
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta cabdulaahi caadif waa wiil da'yar oo xifdiyey qur-aanka kariimka isagoo aan tegin wax dugsi qur-aan ah waa qiso fariid ah oo ina dareensiinaysa ahamiyadda ay idaacadaha islaamiga ah leeyihiin iyo dhanka kale siday u sahlan tahay xifdinta qur-aanka kariimka warbixin ku aadan qisada wiilkan fariidka ah waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان maanta qisadeennu waa mid cajiib ah oo ka duwan qisastii hore ee aan kusoo gudbinaynay sheekooyinka xufaadda da'da yar ee qur-aanka kariimka ah dusha sare ka haya بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان cabdulaahi caadif waa wiil da'yar oo ku dhashay xanuunnada xagga maskaxda ah waxa uu allaah u fududeeyey in si dhib yar uu muddo kooban ku xifdiyo kalaamkiisa laakiin dariiqada iyo waddada uu u adeegsaday ayaa ah mid inta badan aan dadka kusoo dhici karin وهو الشافع يوم الغمة وهو الشافع
qisada wiilkan yar ee xanuunsan haddana allaahu u yasiray inuu xifdiyo qur-aanka kariimka ah waxa ayna tusinaysaa ahmiyadda ay leeyihiin warbaahinta islaamiga ah bal suuraysa in cabdulaahi uu qur-aanka ka xifdiyey dhegaysiga idaacadda qur-aanka keliya sii daysa oo ka furan dalka imaaraadka carabta bilaal shaafici oo ah adeerka cabdulaahi waxa uu ka sheekaynayaa sida uu wiilkan xanuunsan islamarkaana noloshiisa aan la geynin wax dugsi ah maadaama uu ku dhashay xanuuno xagga maskaxda ah uu haddana ku xifdiyey qur-aanka kariimka ah oo dhammaystiran Abdullah is 13 years old. Um, he, when he was born, he was diagnosed cabdulaahi with Down wuxuu hadda syndrome.
jiraa saddex iyo What's toban amazing sano about him is markii that uu dhashay he, muddo kadib ayaa la alhamdulillah, ogaaday has inuu been xanuuno able to xagga memorize maskaxda ah Quran.
qabo arrinka Although xiisaha we leh don't ayaana ah really know in when allah exactly mahadii uu cabdulaahi dusha sare ka was hayo able to qur-aanka pick up kariimka the ah verses from inkastoo the aynan Quran, ogeen xilliga just rasmiga ah ee uu listening xifdiyey to wuxuu ahaa mid Shah aad u Quran dhagaystay radio.
idaacadda qur-aanka Alhamdulillah, kariimka ee Allah has granted him a ashaariqa very strong sidaas memory, ayuuna ku so he xifdiyey can pick up qur-aanka things very alle quickly.
ayaa mahadsan oo siiyey wiilkan maskax iyo xusuus wanaagsan taasina waxay ka saaciday inuu wax badan istiicaabo si fududna wax ku xafido Sharjah Quran radio. Alhamdulillah, Allah has blessed him with a very strong memory, so he can pick up things very quickly.
laabtoob yar oo ay siiyeen qoyskiisa ayuu cabdulaahi inta badan ka dhagaystaa idaacadda qur-aanka isagoo ka gala barta youtube-ka ee sida tooska ah loogu xiray tilaawada qur-aanka kariimka maalintiina inta badan wuxuu dhagaystaa idaacadda keliya ma ahan xifdinta qur-aanka arrinta uu ku tilmaaman yahay cabdulaahi caadif ee waxa uu kala garanayaa codadka iyo magacyada quraada codadkooda ay baahisa idaacadda qur-aanka kariimka maadaama qaari weliba marka codkiisa la saarayo loo sameynayo xidhiirin ku saabsan magaca qaariga warbaahinta qur-aanka kariimka ee magaalada ashaariqa oo wiilkan yar ku booqatay xaafadooda ayaa ka qaaday tijaabo la xiriirta awoodda wax xifdinta ee uu allah siiyey wiilkan da-da yar ee xanuunsan waxaana marka loo daaray idaacadda uu sheegayaa qaariga codkiisa uu maqlayo isagoo dhammaystiraya aayadda uu akhrinayo
جاهز؟ بسم الله
قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة
ما هذه السورة يا عبد الله؟
نزعت سورة نزعت النازعات شو اسم القارئ؟
هذا وهذا بلوسي هزاع البلوشي ما شاء الله ما شاء الله ممكن تكمل؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة كمل فإنما هي زلزالة واحدة
فإذا هم- فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى ما شاء الله ما شاء الله مبارك waa mowqif iyo qiso cajiib ah oo na tusinaysa in qur-aankan yahay mucjis allana uu fududeeyey cid weliba oo doonaysa inay xifdisa islamarkaana barato waa qur-aan uu allah u fududeeyey dhammaan aadanaha oo xitaa xifdintiisa uma fududo dadka u dhashay carabta oo cabdulaahi oo aan carab ahayn haddana xanuunsan weligiisna aan la geynin dugsi qur-aan ayaa korka ka haya soddonka jus ee qur-aanka kariimka bilaal shaafici oo ah adeerka cabdulaahi waxa uu tilmaamayaa in marka ay gaariga saaran yihiin oo ay magaalada marayaan uusan cabdulaahi jecleen in sheeko kale lagu mashquulo keliyana uu jecel yahay in loo daaro raadiyaha si uu uga dhagaysto qur-aanka kariimka
Whenever we're in the car um, and we want to markaan talk ku dhex about jirna something, gaariga oo we aan discuss doonayna something, inaan we usually arrimaha qaar ka take sheekaysano the sida Sharjah markaan Quran suuqa radio, joogna but ama sometimes, waxaan you know, we iibsanayno have oo to kale talk about waxaan different aragnaa things, in so we're cabdulaahi avoiding uusan ku what we faraxsaneen sheekadaas usually oo see uu and we doonayo in notice loo that daaro Abdullah raadiyaha is a little si uu u dhagaysto qur-aanka kariimka marka loo daaro raadiyaha ayaadna durbadiba waxaad indhihiisa ka arkaysaa farxadda iyo reereenta sidaad ogtahayna waxa uu markiiba kuu sheegayaa magaca qaariga iyo suuradda uu akhrinayo ayuu leeyahay bilaal shaafici oo ah adeerka cabdulaahi caadif بتلاوته المباركة لسورة غافر مثلا أو فصلت
xifdinta qur-aanka kariimka ee mucjisada ah ee uu cabdulaahi xifdiyey qur-aanka kariimka waxay ka dhigtay in xitaa uu noqdo nin salaadaha taraawiixda ka saxa imaamyada masaajida tujinaya sidaba uu tilmaamaya adeerkiisa
So during one of the years I was leading Taraweeh and I sanad happened ka to mid a make a sanadihii mistake.
ina soo maray And I was ayaa waiting waxaan for imaam someone ka to ahaa correct me salaada because my taraawiixda brother had markaas also ayaan memorized the qalday Quran. I aayad was ka mid ah hoping he would qur-aanka correct me.
waxaan sugayay in dadka But salaada igu daba to my tukanayay ay surprise, it isaxaan was Abdullah, si gaar ah and he's the walaalkayga one oo who ka mid a corrected me, xufaada and inta his badan correction isaxa was marka aan wax actually qaldo what he laakiin mentioned was waxaa actually muufaajo oo correct.
igu noqday oo And so isaxay this cabdulaahi prompted isagoo weliba si towards degan a ii saxay strong memorization maalinkaas ayaana aad u fahanay awoodda xifdineed ee uu allah siiyey cabdulaahi And he's the one who corrected me, and his correction was actually what he mentioned was actually correct. And so this pointed towards his strong memorization of the Quran.
maadaama uu cabdulaahi qur-aanka ku bartay kuna xifdiyey dhagaysiga idaacadda qur-aanka kariimka waxa ay maamulka idaacaddani cabdulaahi ka duubeen qur-aanka si uu uga mid noqdo qurraada tilaawadooda ay sii daysa idaacadda يتلو على مسامعنا القارئ الشبل عبد الله بتلاوته المباركه لسوره النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا سقاهم تلا على مسامعنا القارئ الشبل عبد الله بتلاوته المباركه لسوره النبأ. ها عبد الله كيف- نعم.
كيف شعورك انت الحين مستانس؟ فرحان بجيتك الاذاعه؟ فرحان؟
يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت tani waa qiso diraysa fariimo kala duwan taasoo midda ugu weyn ay tahay mid ku socota waalidiinta oo ah inaysan dhayalsan carruurtooda qaba xanuunnada aanay saamixi karin inay aadaan dugsiyada qur-aanka kariimka waxay sidoo kale qisadaani diraysaa fariin ah ahmiyadda ay leeyihiin idaacadaha iyo dhagaysigooda waalid welibana waxaa la gudboon inuu aad uga taxadara idaacadaha uu carruurtiisa u daarayo ama xitaa muuqaalada iyo codadka looga daarayo shaashadaha guryaha yaalla si la mid ah sida cabdulaahi caadif isagoo aan dugsi tegin ahna qof xanuunsan uu u xifdiyey qur-aanka kariimka ayay ubadkaadu u xifdin karaan waxyaabo aan wanaagsaneyn haddii aadan ka taxadarin oo aadan ka hor istaagin dhegaysiga waxyaabaha munkaraadka ah ama xaaraanta ah
القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده ويذيع الله له ذكرا وإلى الآباد يخلده هذا مني وأنا منه وفضائله ستسوده طابت في الدنيا عيشته وعوالي الجنة موعده طابت في الدنيا عيشته وعوالي الجنة موعده في دروب في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أو نرم
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shan iyo tobanaad imtixaanaha sidee u tarbiyanaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين القاعدة السابعة دينو قدبنا حوي ألا تكثر من الوعظ والتوجيه وأنا ذا هذه يقول هكبت بدين هكبت بدين مركز تقول كاري وحوان كو شيغي مركز كاري وحوان كو شيغي إيادا قول إيادا هكوتا لحتقينو هكبت بدين قلبي أيا أرتا كداليا قلبي حوي تبلد تقولني ما جلس مركز لو شيغي أو شيء لو شيء ما تن لو شيغي وبس كلا قبصانيا ما بد- ما بديرينيسو bikatrat alwacdi watawjiih qalbiga ayaa ku ku duqomooba beliidku noqda dareenku kaga taga marka u yaree nebigu xataa mawcidada kaana kaana yatakhawaluna ibnu sacuud waa kale kaana yatakhawaluna fi lmawcida xataa darsiga nebigu maalin kasta ma siin jirin iyo waanada saxaabada ma siin jirin mar buu u dooran jiray wakhtiyaal buu u dooran jiray joogta may ahayn marka tawjiihaaga iyo wacadkaaga iyo waanadaadu mid isdaba socoto maalin walba iyo galab kasta taagan ya noqone markay wax qaldan aragto oo sax markaad wax fiican aragto ku ammaan markaad shay kaloo ilaahay xusuusinaysa sii laakiin ha ka badbadinin taasuna waa qaacido qaacido waxay leedahay laa tukfir min alwacdi waltawjiih faina alqalba yamullu ويتبلد بكثرة الوعد والتوجيه والنعيان مركب مال بوحل الإسلام هرتاك تارنتاس سيدا درتيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة وقدور جري واختيال قارة سوى كعب سنة إنه أرنها كم كدالان السآمة كدالان وكقابيان مركب ضنبئ wuxuu eegi jiray nebigu sal l slam yuraaci awqaata nashaad markay qofku soo jeeday madaxiisu furaya uu in baahay wax loo sheego laakiin qof isaguba tacbaana ama hurdo la dhacdhacayo luloonaya ama maaragtay hawl ku daalan ama mashquul wax kale ku ah waxbaan kuu sheegayaa waqtigaas ma habboonaba maalin kasta waxaa la sameeya maha waa inaad waqti u doortid weeyaan kuwa tawjiiha badiya iyo nusxa iwaanada ilmaha ku badiya ilmuhu waxay iska dhowraan inay la fadhiistaan aabbahaadu markuu soo fadhiistaan ba haye kaala waxay shakaalo yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay ka warwareegaan ay maaragtay la soo fadhiisanba iyagoo ka bacaya maxay inuu canaanto oo wax u sheego تاسا يدون شفت قاعدة تاسا كل هذا قاعدة أعطينا الحصوصية وحيلة هاي ألا تكثر من الوعد والتوجيه هكبض وحشيك هكبض القاعدة الثامنة قاعدة السديدات أن نعامل أبناءنا بالحب واللين مع الشدة والحزم وهما قرينان متلازمان لا ضدان متنافران ilmaha waxaad kula dhaqmaynaa jacayl iyo dabacsanaan ay la socoto ay la jirto nooc min adayg iyo xasan go-aan adag uu la socdo hana isma diidayaanoo inaad marna jeclaato aad u dabciso marna shiddo isticmaasho hogaanka aad ku soo qabato isma diidayaan waa qariinaan waa laba isla socda oo mutalaasimaba kala hadhaanba dee liin iyo dabacsanaan iska furanna lama rabo kugu dul cayaaraan shiddo iyo adayg iyo cunuf iyo qajajacna lama rabo isu dhexgeli marba tii habboon isticmaal hana ku badin shiddada ha ku badin labadan arrimood lama iska soo horjeedo diddaana maaha oo kala cara kala isdiidaya maaha laakiin atacaamulu billiin yakuunu huwa aslu walasaas asli waxaa ah inaad ilmaha dabacsanaan kula dhaqanto shiddadu maxay noqonaysaa iyo ku adkayntu maxay noqonaysaa cinda alxaajati ilahi marka loo bahdo keliya weeyaan laakiin qaacidada caamka waxaa weeye an nucaamila abnaa'ana bilxubi walliin weeyaan marmar xoogaa in maarata lagu geejiyo hogaanka lagu soo qabto waa loo baahan shiddadu markaasay imanaysaa markaas kama fura iyadu qofku hadduu ilmihiisa uu liin keliya kula dhaqmo dabeec keliya kula dhaqmo oo marna uusan ku yar adkayn waa nin fasaadinaya ilmahaas oo wuxuu barayaa bilquruur inay isla weynaa idinkaaba saxaan oo wax laydin sheegi karaa malaha inay is yidhaahdaan marka dhaqankana iyo dhaqanka tasarufkana ma wanaajinayaan markii ay arrintu adkaato inan dabeecun baa lagula dhaqmi jiray wanaag markay arrintu adkaato maba yaqaanaan in la canaanto in wax loo sheego inna weligood mayba baran maalinta qura la maanta ha la toosiyo marka waxaa weeyaba waxaa weeyaan waaba ka cararaya arrintaas qofkii isagana qulu ku sameeya shidada iyo xasmiga had iyo goor ku adkeeyana ibnihiisa ilmaha iyo dhexdiisa iyo ilmaha iyo isaga dhexdooda wuxuu ka dhigay xaajis buu dhigay xaajis teed buu sameeyey kaasna way ka cararayaan mar kasta in lagu waxaad mar kasta dilayso mar kasta canaananayso kuu dhowaan maayo kuna maqli maayo intuu ka carari karo kaa cararaya ma taxamuli karo maalin kasta shida iyo cunuf iyo canaan iyo ihaana qofku ma qaadan karo waxayna kaa qaadayaan arrintaa iyada haddaad shiddo kula dhaqanto iyaguna berri ashidaa bay noqonayaan xag dabac ashidaa u dabac waxay noqonayaan kuwa dabeecad adag bay noqonayaan dabeecadu waxay noqonaysaa dabeeca kakan oo binaadamka daqa waxan bay kula dhaqayaan ila adigaa soo baray waxani way kula dhaqmi jiray hadda waxaad arkaysaa macallimiinteenna qur-aanka dhiga ma yaqaanaan ul waxaan ahayn subxaan allah war dadka yaa yaa yidhi hallalaayo oo dhiiggooda saha loo bannaysto oo maalinta dhiigha laga daadiyo bixujati iyadoo lagu xujuunayo wax lagu marmarsoon waxaan baraynaa war waxba ha barina iska dah haddaad jasadkiisii u badbaadin weyda ilaahay u maaragtay kaa mamnuuca inaad disho aad banaysato waxaana ha barina adeer iska dhaaf irsaaqad meel kale u doono ilmaha muslimiinta ha isku layn ilaahayna ciqaabo maarata ka kasban inuu ku ciqaabo berri lagaa dhaafi maayo tarbiya maaha tanaad samaynaysaa taadiib owlaad lama yidhaahdo taadiibka shuruuduu leeyahay darabku xad buu leeyahay waxaa lagu dilayaa ilmaha in la ogaado weeye ee markaan cadhoodaan cadhadayda kusii aan iskaga saaraya cadhooda ilaa aan dhiiggiisa arko ma miirsanayo maha arrintu waa arrin aada u xun maxaa keenay arrintaas maxay mucalimiinteenna maanta ilmaheena aynu u dhiibnay aynanoo tarbiyadaan u dhiibnay maxay u noqdeen sida wuxuushu alkaasira bahaloo kale dugaag maxay u noqdeen liannu kii soo baray baa sidaa kula dhaqmi jiray iyaga marka waxay fahamsan yihiin dariiqadan mooye dariiqo kaleba inaan wax lagu baran war nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam weligiin qof buu dilay muslim ma maqasheen weligii ilmo islaameed buu dilay ma maqasheen dariiq kalaad haystaa kii nebi maxamed ma haysida adeerow ka baro oo bal dib kutubta u akhriyo siirada akhriyo bal nebi maxamed oo qof saxaabiya ama ibno ilmo islaameed gacanula tegey ka soo hel wallaahi inaadan ka soo helayn anas oo toban sana u khidmaynayay nebiga baa wuxuu leeyahay nebiga toban sanaan u khidmaynayay weliga ima dhihin waxaan sameeyey maxaad u samaysa waxaan samaynay maxaad u samayn weyday bal gacanna warkeeda baa iska dhaaf niman yahow waddo kalaan haynaa waddadii nebiga ka duwan haddaynu rabno inaanu dad maaragtay ku sifooba mutaabacatu rasuul aan noqonno waxa dhaqanka maanta jira ha la yska daayo ilmahan la laynayo ha la yska dhaafo waxay kutusaysaa cajis ninkanu dariiqad kale ma yaqaan dil uunbuu yaqaanaa war kelmad fiican iyo ilmaha inaad sasabto iyo inaad ammaanto iyo inaad abaal xoogaa jaa-isaa siiso ruufka u jeclaado darsiga u jeclaado diinta u jeclaado anigu waxaan isleeyahay ilmaha maanta dugsiyadana ku jira waxay noo noqon doonaan kuwa diinta colkeeda ah liannu diintiiba waxaa loo tusay in cunuf iyo dagaal iyo qajajac iyo dhiig la daadiyo iyo illiska tuuro iyo ay noqoto sisaana maha arrintu waalidiintana waxaan leenahay ilaahay ka cabsada oo ilmihiinna qof dugaaga ha isaga geynina qof cunaya maalinkasta dhiiggiisa dhiiggiisa ku raaxaysanaysaan miya ilmihiinna ha isaga geenina dadka noocaas gurigiina wax ku barta idinku haddaad meel kale weydaan idinku macallin u noqda laakiin ilmaha dhiiggiisa idima bannaana inaad dad kale u xalaalaysaan ay bannaystaan iska dilaan iska garaacaan diintana ay ku diraan iyo qur-aankana ay ku diraan wax bannaan maaha qaacidadanna waa taas waxay leedahay waa inaan ilmaha liinka iyo debacsanada ayaa asala marmar keliya lagu adkayn karaa markaana insha alla way soo socotaa sida ilmaha loo tarbiyeeyo oo xagga darabka bannaan iyo kaan bannaanayna insha alla qawaacidka soo socda ayuu ku jiraa هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول المدى والعلا في الحقب نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta waxaan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لن نجد أولا من مذهب وسواه لن نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان الأمل والأمان هنا لم يربي في ليالي الكربي نورنا لم يربي في ليالي الكربي فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب